marka hore radio daljir waa idin salaamaya salaan gudud waxaa waa horta anigoo maxamed cabdiqani xaaje qaamka shabeelle maxaa waa aad dhibaatooyin badan baa ka jira dhibaatada ka jirtana maxay tahay xagga guyaha oo maanta maaragtay wiiladaba aan gaarsiisanin iyo meel caafimaad xarun caafimaad oo maanta maaragtay aada habeenii maalin u shaqaysa oo kaamamka oo dhan ba ay laheen marka dhibaatooyin badan baa ka jira dhanka biyaha maxamedow ma biyo la-aan baa ka jirta mise biyaha halkaasi laga helabaa kuwa aan ku fillayn dadka degan kaamka maya meelaha hadda la calaamadiyo dadka ay ka cabaan biyo waa leedahay marka waa meelaha dadkaan kuga fillayn dadkao dhan aad bay u yaryihiin marka xagga dadka daruufaha iska badan dabeel baa jirta oo dadkii maanta maarata fara badan ku haysaa taa waa wax rabeeni oo silaahay wato tan kale dadkee maanta maaragtay raashinkii qaadan jireen oo dhan waa ka go-an yahay sanad ka hor baa ugu dambeysay marka nin walba qutulyoon buu ku nool yahay qof islaan dhul soo aktay iyo nin maalin meel fundinimo ka soo helay iyo waxaas baa laiskaga nool yahay de dadkii marka dhibaatooyin kala badan baa haysaa jirta biyaha ay helaan dadkaasi maadaama aad ii sheegtay in tuubooyin loogu xiray meesha iyo dhowr ceel ka waran nadaafadda biyaha ay dadkaasi cabaan ee biyaha horta biyo la cabi kara ma aha biyaha waa biyo maanta maaragtay loogu meero dharkii waxaas ciyaalada hataa qofka weyn kuma qabaysan karo oo ku cadaanaysaa markaad qabaysatid laakiin la-aanta way dhaantaa oo waa biyo maanta maaragtay aan la cabi karin raashin aan lagu karsan karin marka wixii raashin lagu karsanaa waa inaad gadatid biyahana waa biyo la isticmaala weelka lagu xaranayo dadka qudgiis laguma dhaqan karo ilaa biyo kale loo helo xareed marka haddana sidii ahaayeen bay dadka ay wadaan fiiyihiin ay ku yar yihiin oo maanta maaragtay in loo badiyo meelaha dadkii maadaama dadkii soo batay sidaabaa kolle bana wanaagsan marka xagga biyaha halkaa dantaas baa ka jirtaa ma jiraan wax cuduraa oo ka dilaacay kaamkaas oo bulshada saameeyey mise xaaladda waa iska caadi maya hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin wax cudara ma jira oo ka dilaaca ma jiraan aad baa loo fiican yahay dadka qof xanuun dad xanuunsanaya way jirtaa laakiin cudur la sheego oo ka dilaaca kaambiga oo maanta maaragtay ma jirto dadka waa fiican yihiin waa caafimaad qabaan laakiin gargaarkii un baa ka raaga la siin jiray wayna shaqaysaan oo haddii shaqeynaan way shaqaysanayaan laakiin waa gacantii xagga maanta maaragtay dawladda aga imaanaysa baa ogaa gaabis ad moodaa marka sida kale aad baa loo fiican yahay de nadaafadda waa fara ba-an bay dadku haysaa xagga nadaafadda xoog baa laaga liitaa sababta oo ah qashinkii dadka waa kusoo dhawaada haddii laxaaqa maanta beri haddana isagoo meeshii alla baad arkaysaa marka xagga nadaafadda aad baa laaga liitaa maanta maaragtay inay arrinkaas loo istaago waa waxa hadda guddoomiyayaasha aan rabno inay shirar ka galno qashinka aan iska dheereyno dawladdana haddii la aruuriyo oo loo yeero ladhao qashinka waan aruurinay iyada naftirkeed inay qaadaan macquula way qaadaysaa laakiin xagga nadaafadda sidii la moodayo ma aha ma gaarsiisana nadaafadda aad baa laaga litaa qashinka waa kusoo dhawaaday aad baa maanta maaragtay nadaafadda fara badan ay uga haysaa kaamamka oo dhan wey maxaad fariin diri lahayd gabagabadii maxamedow gabagabada fariintan dira maxay tahay waxaan u sheegayaa dhammaan kaamamka oo dhan iyo guddoomiyaasha ku nool qashinka inay la iska aqo dawladdana maxaan u dirayaa fariin eh qashinka marka la aqo la aruuriyo inay ka qaato dadkii oo qashinkii meesha loogu tiragelay la geeyo baan iyadana fariin u fariyaa